doctor cabdulaahi axmed canjero oo ka tirsan soomaalida qaxootinimada ku soo gala dalkan maraykanka ayaa noqday guddoomiye ku-xigeenka waxbarashada ee magaalada portland ee gobolka maine cabdulaahi axmed ayaa xilkani loo magacaabay kadib markii guddoomiyihii waxbarashada ee gobolkaasi casvier botana uu isagu ku dhawaaqay in uu shaqada isaga tegayo ka hor inta aanu muddoxileedkiisa dhammaanin doctor cabdulaahi axmed canjero ayaa hore taariikh u sameeyey markii uu noqday maamulaha dugsiga sare ee doringa ee portland isagoo noqday qofkii ugu horreeyey ee muhaajira madow ah oo muslim ah oo heerkaasi ka gaara bahda waxbarashada gobolka maine oo dadka cadaankii ay ku badan yihiin haatana waxa uu noqday guddoomiye ku-xigeenka waxbarashada portland oo uu taariikh kala sameeyey wariyaha v o a maxamed colaad xasan ayaa khadka telefoonka kula xiriiray doctor cabdulaahi axmed canjero waxaana ugu horreyn uu weydiiyey waxa uu ka dhigan yahay xilkani loo magacaabay bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah walaalkay aada iyo aada umahadsan tahay waa ku salaamay adiga iyo asxaabta v o eda iyo dhammaantiin shaqadan ku-xigeenka gudoomiyaha waxbarashada ee magaalada waa wuxuu ka dhigan yahay sidaan idin waa guddoomiye ku-xigeenka waxbarashada gobol magaalada magaalada portland ee maine magaaladaas oo ah magaalada ugu weyn gobolka maine marka waa adigu waa guddoomiye ku-xigeenkii waxbarashada ee magaalada wa waa gartay markaad fiiriso warbaahinta gobolka maine aad bay u hadal hayeen markii sheekadani soo baxday maxaa si gaara booskan dadaa hayn jiray dadaa kaaga horreeyey marka maxaa si gaara xiiso ugu yeelay kula tahay in warbaahintu ay soo hadal qaado
waa mahadsan tahay niyo magaalada aan deganahay ama gobolka aan deganahay gobolka waxaa la yidhaha gobolka ugu cad dalka maraykanka ama dadka cad ay aada ugu badan yihiin ilaa boqolkiiba sagaashan iyo shan kor u dhaafeen ilaa sagaa sagaashan sideed ay yihiin marka waagii markii hore aan noqday maamulaha iskuolka iyadana sidaas oo kale ahayd oo waxay ahayd waa maamulihii ugu horreeyey emadow ah ee gobolka ka noqda maamule ayay ahayd haddana waa arrintii ay la mid tahay weli nood madow keliya ma ahan waxa waaye qof muhaajirnimo ku yimid meesha qof maxaad tirahdaa muslim ah qof maxaad tirahdaa african ah marka waa dhacdooyinka ugu horeeyay kamid tahay ay runtii dadka soomaalida ee yimaada gobolkan maasha allah hadda waxyaabaha ay ka qabteen ay kamid tahay maaragtay marka dad taas ayaa keenaysa inay wax ku cusub ay noqoto dadka halkan jooga dadkan madow qaxootigii kusoo galay muslimiinta ah ee haddana maxaad tirahdaa positionada ama shaqooyinkan waaweyn ka qabanaya magaalada iyo gobolkaba doctore kolley guul kastoo la gaarayaa caqabadaheedana way sidataa dhibaatooyinna waa loo maraa bal haddaad dib noo yara xusuusiso ma jiraan wax caqabadaho aad kala kulantay inaad heerkan soo gaarto alxamdulilah niyo horta wax walba waa fadliga ilahay ilahay subxaana watacaala ayaa tawfiiqda iskaleh ilahay tawfiiq hana waafajiyo caqabadooyin ama maxaa tirahda challenges ama way iska jiraan oo soomaalida horey u tiraha dalaan dalkaad ahayn dareenka joog waaye marka dareenkaas wuu iska jiraa hadda si kastaba haatee waa wax uun maxaa tiraa loo babac dhigi karo oo maxaa tirahdaa soomaalidu waa dad ad adag waa dad runtii qurbaha markay yimaadeen wax badan ka qabsada marka an soomaalidasaan kamid ahay oo laakiin waa iska jiraan wadankan cunsuriyad iyo waxyaaba noocaasa waa caan waa maxaa tiraha wadan caan ku ah arrimahaas laakiin yani waa wax loo loo adkey wax loo la feejigrayn karo ama laga hortegi karo ama loo babacdhigi karo ama loo adkeysan karo waay
sidoo kale gobolkiinan laba gabdhood oo soomaaliya ayaa baarlamanka ku biiray gobolkaas markaad fiiriso dhinaca siyaasadda iyo dhinacan arrimaha bulshada oo waxbarashada ay ka mid tahay culeysku xagga siyaasaddu ku badan yahay soomaalida oo culeysi ka haystaan mise xagga waxbarashada culeysi ka haystaan wallahi meel walba waa loo baahan yahay akhi maxaa tira meesha haddaad joogto in aad iska joogin laakiin aad ka qayb noqoto alxamdulilah deeqa iyo maana hadda waxay ku jiraan baarlamaanka gobolka waxaa jira nin kaloo la yihahdo yuusuf oo isna ku jira yuusuf yuusuf oo ku jira guddiga waxbarashada ee magaalada portland waxaa jira yar kaloo jaamac la yidhaahdo oo magaalada lewiston golaha kamid noqday marka hadda yani anigu hadda waxaa lai magacaabay ku-xigeenkii waxbarashada marka soomaalidu meesha joogta uma xuma laakiin generationada soo socda oo caruurtii halkan ku dhalatay ama ayagoo yar yar yimiday waxaan filayaa inay ayagana kusii dari doonaan oo maxaa tirahdaa ay noqon doonaan shucladaas ama iftiinkaas wax kusoo kordhiya bulshadan ay u yimaadeen oo aana ku noqonin dulsaar keliya marka yani waana arrintaas maaragtay ilaahay subxaana watacaala inuu noo adeegsado maxaa tiraha sidii ummadda aan wax ugu tari lahayn nafteenan wax ugu tari lahayn dadkan kalea una midna maaragtay hoggaan iyo iyo u noqon lahayn kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa doctor cabdulaahi axmed canjeero guddoomiye ku-xigeenka waxbarashada magaalada portland ee gobolka maine ee dalkan maraykanka waxaana uu khadka telefoonka ugu warrameeyey maxamed colaad xasan